duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo haddalsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhurnimo qodobada ugu waaweynna waxaa kamid ah
faahfaahinno dheeraada oo laga helaya qarax ismidaamin ah oo ka dhacay kuliyadda ciidamada ah ee jaalasiyaad ee magaalada muqdisho
guddiga qaranka ee gurmadka fatahaadaha oo la kulmay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha dhaqaalaha bixiya
dowladaha soomaaliya iyo masar oo iska kaashanaya arrimaha cadaaladda iyo sharciyada oo ay wadajir ugu shaqaynayaan labada dowladooda
shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir oo xalay muqdisho ka dhacay iyo qodobo muhiim ahi oo laga soo saaray
ehelada wiil dhowaan askari ka tirsan taraafikada ku dilay muqdisho oo cadaaladda dalbaday
gudoomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka kan la hadlaya arrimo ku aadan gurmadka fatahaada
akhbaaraadka dibadda aad warkayagu ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
hogaamiyaha xisbullaahi xasan nasrullaah oo hanjabaad culus u diray israa'iil
iyo dowladda ingiriiska oo tallaabo adag ka qaaday wasiirad ku baaqday joojinta dibadbax lagu taageerayay falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhur isniina taariikhdan waxay tilmaamaysaa saddex iyo tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa warkeena waxaad kusoo dhawaataan asagaiyo oo faahfaahsan
faahfaahinno qarax ismidaamin ah oo ka dhacay kuliyadda ciidamada ee jaalasiyaad qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa ku qarxay dibadda ilinka laga gala kuliyadda ciidamada ee jaalasiyaad sida ay sheegayaan wararka aynu helayno qofka xirnaa walxaha qarxa ayaa kusoo dhawaaday albaabka laga gala kuliyadda balse askarta ilaalada ka ahayd ayaa u sheegay inuu joogsado waana uu ka dhaga adeegay deetana waxay ku fureen rasaas isagoo halkaasi isku qarxiyey ilawaradyo ka tirsan ciidanka ayaa warbaahinta u sheegay in keliya qofka xirnaa walxaha qarxa uu goobta ku dhintay islamarkaana ayna jirin cid kale oo dhibaato kasoo gaartay ilaa hadda ma jirto cid sheegatay qaraxa laakiin qaraxyada nuucan ee ka dhaca soomaaliya waxaa fuliya dagaalamayaasha al-shabaab afar iyo labaatankii luulyo ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qarxa uu beegsaday askar saf ku jirta gudaha kuliyadda jaalasiyaad halkaasi oo ay ku dhinteen tobanaan ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya kuwo kalena ay ku dhaawacmeen
guddiga qaranka ee gurmadka fatahaadaha ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha deeq bixiya guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha iyo daadadka elnino ayaa maanta xarunta dhexe ee soodma waxay kulan gaar ay kula qaateen wakiilo iyo mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha deeqaha bixiya ee wadamada islaamka iyo ururka iskaashiga islaamka ee loo soo gaabiyo o i c kulankan oo deg deg ahaa ayaa ku saabsanaa isku dabaridka bini-aadanimada ee ay ku sameynayaan elnino waxaana lagu soo bandhigay xaaladda guud ee saameynta fatahaadaha iyo barakaca dadka degan deegaanada ay fatahaaduhu ay ka dhaceen shirkan ayaa looga hadlay hababka jawaab celinta deg dega iyo sidii loo caawin lahaa dadka ay fatahaaduhu ay saameeyeen intaa waxaa dheer in kulanka looga hadlay isku dubidda iyo inay hay-adaha ka qayb qaataan dib u dejinta dadka barakacay iyo nafaqeyntooda iyadoo loo saaray ogaanshaha mudnaanta iyo sidoo kale baahiyahooda hay-aduhu waxay ballan qaadeen inay si deg degay ugu jawaabi doonaan qaybna ka noqon doonaan jawaab celinta deg deg ah iyo sidii loo caawin lahaa
dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa iska kaashanaya arrimaha cadaaladda iyo sharciyada oo ay wadajir ugu shaqeynayaan labada dowladooda siduu warkan ku faahfaahinayo juulo shaakir dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa iska kaashanaya arrimaha cadaaladda iyo sharciyadda wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin xeerraalyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud iyo gorsoore sheekh saalax dhiblaabe oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalka ayaa qaahiro kulan miradhal ah kula qaatay wasiirka cadaaladda dowladda masar cumar marwaan kulankan labada wasiir ayay yeesheen ayaana looga hadlay iskaashiga dhanka arrimaha cadaaladda sharciyadda iyo garsoorka taas oo ay wadajir uga shaqeynayaan labada dowladood oo walaalaha ah wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin ayaa dhiggiisa masar ugu mahadceliyey casuumaadda uu u fidiyey isagoona bogaadiyey horumarka dhanka adeegyada cadaaladda iyo sidoo kale garsoorka ee dalka masar wasiirka cadaaladda ee labada dowladood wasiirada cadaaladda ee labada dowladood ayaa caddeeyey muhiimadda ay leedahay xiriirka taariikhiga ah ee masar iyo soomaaliya iyo sida ay labada dowladood ee walaalaha ugu heleen ama ugu heelan yihiin xoojinta xiriirkaas waxaana la isla gartay in lakala seexdo heshiisyo kala duwan oo is-afgarad ah
mahadsanid cabdisalaan shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaa xalay muqdisho ka dhacay iyadoo qodobo muhiim ahi laga soo saaray shirkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay xaaladda fatahaadaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka jira dalka gaar ahaan robabka elino oo dhibaato ba-an ku haya magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo shirkani ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir yabo ayaa ka warbixiyey kulanka
waxaa xarunta gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir caawa ku qabsoomay shirkii degmooyinka iyo maamulka sare shirkaas oo ahaa shir deg deg ah loogana hadlayay xaaladaha guud ka jira magaalada muqdisho gaar ahaan maalmahan waxaad og tihiin inay si xoog leh roobab ay u socdeen roobabkaas oo dalkoo dhanna ka socda gaar ahaanna caasimadda ee ka da'ayay oo wata biyo aad iyo aad u xoog badan laga yaabo mararka qaarkood meel uusa ka da'ayn ama degmo uusa ka da'ayn in biyo iska socda ay yimaadaan oo laga yaabo isagoo degmada daynilo kale ka da'a biyo halkaas ka soo rogmaday inay yimaadaan maaragtay degmada hodan iyo waaberi iyo ay yimaadaan marka roobabkaas xaqiiqatan waa roobab aad iyo aad culayskooda u wata faa'iidadoodana wata dadku waa u baahnaayeen roobabka oo dee abaarta iyo maaragtay ilaahay inuu dadka ka bixiyo wax qiimo badanay ahayd laakiin daadadka iyo biyaha ka soo rogmanaya culays badan ayaa ka imaan kara oo dadka uga imaan kara culaysyadaas marka ayaan rabnay inaan degmooyinka iyo maamulka isla wadaagaan sidii maaragtay dadka loogu gurma lahaa shacabka sidii magaalada meelaha biyuhu ay fariisanayeen looga qaadi lahaa oo loogu gurma lahaa marka dhammaan wuxuu ku saabsanaa shirku gurmad guud oo loogu talagalay inuu maaragtay heegan la geliyo maamulka gobolka banaadir dhammaansu u dhan yahay hadday yihiin degmooyinka haddii uu yahay guddigii maaragtay hawshaas loo xil saaray haddii uu yahay maaragtay dadka soomaaliyeed booyadaha kuwa leh kuwa maaragtay qof kastaa wuxuu ka qaadan karo in dadka la howlgeliyo ayaa uu ahaa shirka ajandihiisa iyo qorshihiisa ugu weyn sidaad og tihiin roobabkan horeyaa looga digay xaqiiqatan horey ayaa looga digay inay biyo badan la imaan doonaan iyo daadad inuu la imaan doonana waa la ogaa horeyaana maaragta loo saadaaliyay marka maalin kastana waa arkaynaa waxa ka dhacaya gobollada haddana maara
codkaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed yabooh oo ka hadlayay shir xalay muqdisho ka dhacay kaasi oo looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda kusoo cusloonaatay gudaha magaalada muqdisho iyo roobabka daadadka wata ee ka da-ayay maalmihii ugu dambeeyey ehelada wiil dhawaana askari ka tirsan taraafikada uu ku dilay magaalada muqdisho ayaa cadaaladda dalbaday ehelada marxun cumar jiinow oo sagaalka bishan lagu dilay isgoyska shabeelle ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay dalbanayaan cadaalad ilaa haddana ay haynin wiilkooda ninkii dilay meydka marxuunka ay waxa ay sheegeen inaanan weli la aasin ilaa laga keenana ninkii dilay aanan la aasi doonin ehladan ayaa waxa ay sheegeen inay yaqaanaan ninka wiilkooda dilay heeb ahaan halka uu kasoo jeedo waxa ayna dalbadeen in cadaalada la marsiiyo ninkaasi oo ay sheegeen inuu la shaqeeyo taliyaha taraafikada soomaaliya ilaa haddana ay xushmeynayaan dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah nabadoonada waxgaradka iyo dadkii kala duwanaa ee halkani ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen in aanan wiilkooda la aasi doonin ilaa laga helo ninkii dilay dowladuna ay gacanta soo geliso maadaama uu ahaa askari qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayayna ugu baaqeen in ninkaasi lasoo qabto iyaga oo dowladda ku ammaanay in maalmihii ugu dambeeyey ay sooqa qabanaysay dadka dilka ka geysta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa nagu dhacday geeri ee, geeriduu kale xanuun badan nin aada u da-yar dhallinyaro ah ubax soo baxaya ah aa waxaa lagu dilay si gardarro ah oo xaqdarro ah aa nin faajirihu dilay wax uu ka qabay ma jirin wax kala dhexeeya ma jirin wax isu keeni kara oo aan daalimnimo ahaynu ma jirin waxaa lagu dilay shabeelle jaamacadda ummadda iyo shabeelle derbigooda lagu dilay ee, kaasa itaaliya albaabkeeda hore sagaalkii bishii november oo haddaba aan ku jirno ee, sanadkan laba kun saddex iyo tob- saddex iyo labaatanka ee, shanti galabnimo amba koob iyo tobanka saac qofba say u taqaanin ayaa la dilay waxaa lagu dilay meesha hadda aan sheegnay oo ah shabeelle ma ahan meel uu ku faka karo qof wax dilay ma ahan iska dhaaf qof wax dilay iyo qof wax dulmiya xataa meel uu ku faka karo oo xataa qof si qaldan u fiiriyey waxaan dareemaynaa marka dilkaasu inuu ahay gardarra garab og sababtoo ah ee, xaafadaha marka gaadiidku dhex maraayo haddii ga- baabuurka uu dooro ku istaago hadduu isku dayo inuu cararo shacabka caadiga ahaa qabta asoon hubaysnayn ubax soo baxaayo dhibaato culus waalid ku koriyey agoonnimo lagu koriyey wax la soo baray iftiinka dalka iyo dadkaba ahay aa gacanka gardaran ku dishay xamarweyne soona xamarweyne waxaa dilay nin dowladda shaatiga dowladda gashan wuxuu ku dilay si gardaraa mootou iska saaray xataa qolada mootada wada ma ahayn nin mooto iska saaran oo danahiisa soo gudahayu ahay waxa loo dilay waa waxna wada kurbeeyey waa qoyskii cabashada qabay waxa meeshan joogood u wada jeediin waxaan dowladda ka rabnaa ninkiina dilay ee gardaro nagu dilay ee afar habeen meydkanyu oo firinjeer ku jiro oo soomaali waa dhaqan badantee dhaqanihii badnaay oo soomaali lahayd cid nagula soo kacda la la-yaha ilaa weli meydkiina uu firinjeer ku jiro ninkii ugu sarreeyay darawalkiisi waayay wuxuu nagu dilay magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ku wada xiran dowladda ugu wada xiran oo la wada ogyahay cid kastoo xafiis fadhidana ay jidka ugu xiran tahay kaamirooyin
waxaan markaa weydiisanaynaa madaxda dowladda ugu sarreysa gaar ahaan laamanka arrinta ay qusayso sidii laamanka amniga hay-adda garsoorka gaar ahaan maxkamadda ciidamada in ay marxuumkaa soomaaliyeed ee ifhayey mas-uuliyad weyn hayey ifka kuwii dhaafiyey ee ahmid dilay iyo mid qariya mid qaaday in cadaalad la hor keeno si marxuumkaa cadaalad u helo heer muqdishona ay u ogaadaan inay cadaaladdu shaqaynayso oo yaysan noqonin cadaaladda mar mid marna laga shaqaysiiyo mid marna mid la ju- maarata aan aan laga shaqaysiin meeshaan nooga dhintay oo meeshaan lagu dilay kolley waxaan doonaynaa cadaalad waxaan doonaynaa cadaalad kulli calaayi xaal nin dhallinyara ardaya een caruur leh yacni iska xamaalanayo inaa bareer hooyo ka soo tegey inaa bareer in dulmi lagu dilo kolley waxaas waxna qabata maahan
waxaa qodan meeshaan lama laba godaa qodan lamada god hal waaba waaba waaba cumar waa haynaa kii kalena dowladaan ka rabnaa godka lamaad la gelima iyadoon ninkii la keenin dowladaana ka rabnaa dowladda inay keento ee la isla duugo ayaan ka rabnaa waxaan cabasho ka nahay anunkoo ah ahlada marxuun cumar jiinow
gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda mareynta musiibooyinka qaranka waxa ayna ka wada hadleen arrimo ku aadan gurmadka fatahaadaha gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle gudoomiye sheekh aadan madoobe oo warbixin ku saabsan xaalada guud ee deegaanada ay fatahaaduhu iyo daadadka roobabka ay saameeyeen ka dhageysta gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka wuxuuna gudoomiyaha kula dardaarmay madaxda iyo shaqaalaha hay-adda sodma in dadka soomaaliyeed loogu shaqeeyo si hufan islamarkaana ay laba jibaaraan shaqada ay qaranka ay u hayaan sidoo kalena gudoomiyaha ayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqay in laysku gurmado oo lees gacan qabto lana taageero dadku ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha halka warkaas uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha dalsan markan akhbaraadka caalamka xasan nasrulaahi oo ah hogaamiyaha kooxda xisbullah oo ay iiraan taageerto ee lubnaan ayaa khudbadiisii labaad uu kaga hadlay dagaalkii israa'iil iyo xamaas jeediyey sabdidii lasoo dhaafay khudbadan oo laga sii daayay tv-ga xisbullah ee almanar ayaa nasrullah ku sheegay in israa'iil aysan marnaba awoodi doonin inay gaarto hadafkeeda ku saabsan dhulka falastiin waxa uuna yidhi waxaad uga soo horjeedi doontaan jiilalka soo socda nasrullah ayaa sheegay in weerarada ka dhanka israa'iil ee ka dhaca koonfurta lubnaan ay sii socon doonaan waxa uuna sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo lagu taageerayo falastiiniyiinta nasrullah ayaa ku andacooday in toddobaadkii ugu dambeeya ay xisbullah kordhiyeen weerarada ka dhanka israa'iil ayna adeegsadeen gantaallo aada u awood badan marka laga soo tago diyaaradaha aan dulyaha lahayn waxa uuna sheegay in xisbullah ay weeraro horleh ku qaadeen deegaanada gudaha israa'iil
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duhurnimo aad ka dhageysaneyseen dalsan warkaasi wada jir anigoo alfa iyo safiyo ayaa u wada jeedinayna xagga farsamadana jaaja ayuu ahaa cidda uu sheegay waxa ay dib ay kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahnay ee w w w radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel